agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka banaadir mudane cabdiraxmaan cali maxamed ayaa u damaanada qaaday ardayda galay kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaadba imtixaankii fasalkii sideedaad ee sana dugsiyeedka deeq waxbarasho oo dhammaystiran tallaabadan ayaana qayb ka ah dadaalada lagu dhiirigelinayo waxbarashada gabdhaha iyo kor u qaadida fursadaha aqooneed ee dhalinyarada gobolka banaadir agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka banaadir cabdiraxmaan cali maxamed ayaa ka warbixiyay deeqdan waxbarasho ay siiyeen ardayda gashay kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad waxaa maanta xafiiska ku qaabilay ardayda kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad ka kala galay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka iyaga iyo waalidiintooda kulankan ujeedkiisa aan waalidiinta iyo ardaydaba la qaadanay wuxuu daba socdaa kulankii dhiirigelinta ee gudoomiyaha gobolka banaadir uu ku abaalmariyey xafladii shaacinta uu ku siiyey dahab iyo agab waxbarasho oo dhammaystiran sidoo kale annagoo istiil fulinayna amarka gudoomiyaha gobolka banaadir anaduqa magaalada muqdisho waxaa waalidiinta la wadaagnay in maamulka gobolka banaadir uu damaanad qaadayo deeq waxbarasho oo dhammaystiran uu siinayo gabdhahaas kaalimaha sare ka galay imtixaankii dhawaanaha shaacinay waxaa u ballan qaadnay oo diyaar u nahay inaan damaanad qaadno muddada afarta sano ee waxbarashadooda heerka dugsiga sare iyo agabka waxbarasho oo hadba sanad kasta ay u baahan yihiin inaan ka damaanad qaadayno oo maamulka gobolka banaadir uu gacanta ku haynayo sidaas waxaa dheer dugsiga sare markuu dhammaado inuu sidoo kale maamulka gobolka banaadir uu damaanad qaadayo heerka tacliinta sare jaamacadda waalidka waa la wadaagnay hambalyada iyo fariinta gudoomiyaha gobolka iyo damaanad qaadkaas waxbarashada heerka dugsi sare iyo heerka jaamacadeed anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaa rabaa inaan waalidiinta soomaaliyeed ayagana fariin halkan uga diro inay waxbarashada gabdhaha ay dhiirigeliyaan fursadna u siiyaan inay waxbartaan kuwa ku jira hadda waxbarashadooda wadana lagu dhiirigeliyo si ay xeer uga gaaraan waxbarashada maamulka gobolka banaadir wuxuu qorsheynayaa dhiirigelinta iyo wacyigelinta waxbarashada gabdhaha iyo guud ahaan caruurta soomaaliyeed waxaa waalidka soomaaliyeed ka codsanaynaa inay ayagana kaalintooda qaataan fursadna u siiyaan waxbarashada caruurtooda maamulkana waxaa ka go-an in dhiirigelinta iyo mudnaanta waxbarasho taya leh inay helaan ayuu maamulka gobolka banaadir uu ka shaqayn doonaa una ballanqaadaya insha allah marka waalidiinta soomaaliyeed waxaa ka codsanaynaa inay caruurtooda fursadda waxbarasho ay siiyaan deeqdani waxbarasho ayaa kaalin weyn ka qaadan doonto ee dhiirigelinta iyo sidoo kaleeto kor u qaadista waxbarashada ardayda gashay kaalimaha